gudoomiyaha maamulka degmada diinsoorox cusmaan macalin cabdi iyo waliba huse kormeerka sadeeto kumid ee madarasooyinka ka yaala degmada diinsoor ee gobolka baay walibana ujeedshay kormeerkuusahay in isag wareysiyo xaaladiyo ka noolin owlaada dhikadaasa madarasada cabdisalaam ibraahim usuwal kuweydiiyey maamulkaiyo macalimiinta madarasada madarasadan oo dhikadayan arday fara badan iyo waliba maalgeliday dhisowshe amaba hirgeliyowshe digtoreysa cadeey oo qurbajoogta hakujeeda degmada diinsoor kumid eh taasoo iyo owlaad fara badan ku heleen walbarasha gudoomiyaha degmada ee gobolka baayo cusmaan macalin cabdi yaa ku hadlay ujeedka kormeershay muse oona qaybo shalduween bulshada muse aan ka baagay in si wada jirayo oon ku qeyb qaadaan horumarinta walbarashada ardayda degmada diinsoor iyo deegaanada hooskoyo waxay ka mid tahay maalmaha gaarka ah ee aan goobaha oo waxbarashada aan soo booqdo maanta waxaa ilaahay ii nasiibay inaan imaado raamadhawaay gaar ahaan madarasada cabdisalaan ibraahim waxaa la dhahaa arrin la yaab la waay madarasadan dhowr qayboodee u kala baxaysaa ardayda waa sidii annaga markii oo dowladdii siyaad bare iskoolka aan dhigan jirnay marba baraag kastaba waxaa soo galayso arday saacado waxbarashay qaadanaysaa haddana qayb kalea soo galayso isku leebel ma aha waa kala leebel sareeyaan hase ahaatee garaamkooda waxaa laga bixiyaa madarasada ciddii madarasada samaysay ee tasiilaadkooda bixinaysa oo raashinkooda bixinaysa oo caafimaadkooda ka shaqaynaysa oo waxbarashadooda ka shaqaynaysa oo biyahoodii iyo baraagyadoodii iyo ceelkoodii iyo hoolkii iyaga ay macnaha ku ciyaarayeen iyo goobihii oo balooniga ay ku dheelaayeen dhammaan u sameeyey shaksi waaye n j o ma aha kambani ma aha hay-adna ma aha waxaan leenahay cabdiqaadir caddeeye horey waa u sheegay toban maraan sheegay reer diinsoorow cabdiqaadir caddeeye kudayashoo mudan yahay ha lagu daydo ajirka ee xasanaadkan cabdiqaadirow ee ilaahay dartii aad ugu samaynaysad dhalinta ilmaha yaryar ee masaakiinta ah agoommada ah rajooyinka ah dadka danyarka ah ee aad ku waxbaraysid fa jazaakum allah khayra jazaa ilaahay aakhira ha ka abaalmariyo jasadaada janna allah ha ka dhigo annaga wax kalaa awoodi karna ma laha haddii horaan u sheegay shan qofood lix qofood oo cabdiqaadir caddeey oo kale la heli lahaa xaqiiqii diinsoor wax badan ha ka qabsoomi lahaa qof walba haddii qayb uu wax ka qabto oo qofka dhinac kale uu wax ka qabto hadda meeshaan markuu mudariso wax ka qabtay qayb kale oo waxbarasho qof wax ka qabto qayb kale oo caafimaad qof uu wax ka qabto qayb kale oo biyo ah qof uu wax ka qabto jaalidihii doy waa gaabis nasiib xumo maanta caalamka dibadaha diyaasbara cid idinkaga badan ma laha laakiin waxtarkiina aada u yaryahay waxtarkiina dalka aad leedihiin meesha aad joogtaan ma aha kii kanada joogo iyo kii ameerika joogo iyo kii yurub inteeda kale joogooba waddankaaga ma aha waddankaaga waa meeshaan ugu yaraan waa inaad waddankaaga dhisataa ka fikirtaa xaaladiisa iyo nabadgelyadiisa iyo wanaaggiisa iyo noloshiisa dalka maanta xaalka uu ku sugan yahay waad ka warqabtaa adoo jooga kanada mise walaalow mise walaalay adoo jooga ameerikaad og tahay cabdiqaadir caddeey nin erge u diray ma laha nin waxaan qaba dhahay ma aha ilaahayga subxaana jalla wacala ayaa waafajiyey uu sameeyo kayrkan iyo wanaaggan uu ka shaqeeyo ou si mutatawacnimo ah oo ilaahay dartiisa inuu ciyaalkan wax u baro kolley asigana waxaan u malaynaa ilaahayna aan ugu baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inuu jasadiisa ilaahay janno ka dhigo wixii asiga uu alla agtiisa ka raadinayay kuwa ilaahay raalli ka noqday oo rabbi ku faraxsan yahay allaha ka dhiga ilaahay hortiis inta kalena waxaan leeyahay idinkana allah idinsoo hanuuniyo qalbigiina allah ha geliyo in idinku dadka aad ka dhalateenoo aad dhasheenoo idinla dhashay ee danta yar ee ku nool dooy iyo nawaaxigeedaba ee idinka soomaali meeshaan dabaro oo keliya ma ah reer diinsoro wax u qabanayo cabdiqaadir caddeeye